aan ku bilownay saddex sano ka hor maanta oo kale afar iyo tobankii oktoobar waxay u ahayd soomaaliya gaar ahaana reer muqdisho maalin mugdi iyo murugo xambaarsan iyadoo uu ka dhacay iskayska soobir qarax weyn oo galaaftay nolosha ugu yaraan shan boqol iyo siddeetan iyo toddoba qof islamarkaana geystay burbur xooggan oo hantiyeed iyo dhaawac maskaxeed waxaana magaalada muqdisho lagu qabtay munaasabado lagu xusayo dadkii ku naf waayey maalintan qaramada midoobay iyo safaaradda maraykanka ayaa iyaguna qoraallo ay soo saareen labaduba ku sheegay inay murugada la qaybsanayaan shacabka soomaaliyeed haddaba warbixin ee ku saabsan sanad guuradan saddexaad ee qaraxaasi waxaa muqdisho nooga soo dirtay wariyahayaga sayneeb abuukar maxamed ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo hadal ka jeediyey maanta munaasabad lagu qabtay tiyaatarka qaranka oo xus iyo duco loogu sameeyey dadkii ku dhintay qaraxii afariyo tobankii oktoobar labada kun toddobayo tobankii ka dhacay isgoyska zoobe ee magaalada muqdisho ayaa sheegay in shabaab ay adeegsanayaan istaraatiijiyad ay dadka ku dhibaateynayaan sidoo kalena dowladda soomaaliya looga baahan yahay in ay la timaado istaraatiijiyad farsamaysan oo looga hortegayo weerarada al-shabaab laguna soo afjarayo meelaha ay ku xiran yihiin argagixisada maanta ma ahan mabda waa maxaa la dhahaa istraatiijiyadda ay ku laynayaan maxaa la dhahaa shacabka soomaaliyeed waa inaan annagana la nimaana se dowlad ahaan istraatiijiyad ama farsamaysan oo looga hortegi karo argagixisada istraatiijiyada ay wataan mid lamid ah waa garan karnaa meelay ku xiran yihiin meeshay rabtaba ahaatee in iyadana caqabadahaas oo meelahay ku xiran yihiin laga soo afjaro argagixisada inta badan hadda waa aragteen dhibabka ugu waaweyn waxay isticmaalaan gawaari gawaaridaas waa laga kireeyaa ama qof walaal ah siiyo ama qof maxaa la dhahaa ehel ah ayaa ayay ka soo qaataan marka waa inaan iyagana xoogga saarnaa oo gawaaridaas aan wasaaradaha dowlad ahaan aan xoogga saarnaa sidii gawaaridaas loo samayn lahaa maxaa la dhahaa center laga ogaado cidda kow laheed cidda labaad cidda saddexaad ilaa laga helo meesha ay ka timid arrintan si loo soo loo soo daba jaro ra-iisul wasaaraha oo tilmaamay in dowladda ay u howlgalayso xoojinta xiriirka ka dhexeeya ciidamada iyo shacabka ayaa bulshada soomaaliyeed ugu baaqay midnimo iyo in wadajir loo wajaho cadowga soomaaliyeed si loo joojiyo dhibaatooyinka dhacaya isagoo dhinaca kalena faray culummada soomaaliyeed inay gacan ka geystaan la dagaalanka fikirka qaldan ee xagjirka tan labaad aan rabo inaan halkan ka soo jeediy waxaa waaye culimadu ma dhahay way ka gaabiyeen laakiin xooggooda ha isugu geeyaan sida ay u tilmaami lahaayeen argagixisada oo ay xaqa uga sheegi lahaayeen oo waxay aaminsan yihin uga sheegi lahaayeen ha adkeeyaan hana xoojiyaan taas ayaan culimmada ka codsanayaa dhinaca dowladda haddaan usoo jeesto waa run wax kasta horta waxaa ka horeeyo in aan aaminsannahay dastuurkeenna shariiciga islaamiga ku dhisan inaan aaminsannahay in waxa na hagaayo oo na toosinayo ay diinta tahay diintana xiriirka nagu haayo shacab gudihiisa waa wadaadada oo ah xariga isku xira annaga iyo bulshada iyadana inaan xoojino waa muhiim waayo waxaa kaloo doorka dowladda ah in ay sare u qaaddo nidaamaynta iyo maxaa la dhahaa ka warqabka ciidamada amniga guud ahaan kuwa ku nool magaalooyinka oo ka shaqeeyo si tayadooda kor loogu qaado ay u gutaan si ay usoo ogaan lahaayeen ama usoo qaban lahaayeen maxaa la dhahaa dadka argagixisada ah waa in sare loo qaadaa
dhacdadii afar iyo tobankii oktoobar ka dhacday isgoyska zoobe ee magaalada muqdisho waxay ahayd tii ugu xumeyd ee hal maalin dhacda taasoo ay ku geeriyoodeen dad ka badan shan boqol oo qof islamarkaana boqolaal kale ay ku dhaawacmeen wuxuu ahaa qaraxii ugu dhimashada badnaa qaaradda afrika iyo kii ugu weynaa ee abid ka dhaca soomaaliya wuxuuna saameeyey qof kasta oo soomaaliyeed mid ka mid ahaa dadkii maalintaasi ka badbaaday qaraxii dhacay oo dhaawac daran uu kasoo gaaray hase ahaatee xaaskiisa ay ku geeriyootay ayaa weli xusuustiisa ka go-in wixii maalintaa dhacay magacaygu waa cabdulaahi cali maxamed meeshii hadda aan fadhiyaan fadhiya waagii qarax uu dhacay alxamdulilah meeshaanaan ku lahaa sandaqad yar oo ganacsigaan iyo howshaanaan ku haystay kadibna qaraxaana dhacay oo dhibkaan aga soo gaaray gabadha aan qabayna horteedii fadhisay ee caano gukadaysay ayadana meeshay ku goodatay alxamdulilah haddana meeshaan fadhiyaa sida gacanta oo kale gacmaha madaxa dhabarka jirkao dhanba waa gubtay oo lacaysan ani markaas waxba kama oga waa miirbeelay anoo dhaawacaa lay qaaday feeraa lii geeyey meeshaa laga qaaday turkiyaa laga qaaday ankaraan joogay muddo laba iyo toban maalin kadib aan soo naaxay aan soo kacay muddo lix biloodaa kasoo wareegtay markaas kadib waa laysoo qaaday intaa lay keenay waddanka markaan kusoo laabtayna anoo dhaawaca haddana shaqadiisii bilaabay meeshii haddana ciyaalkii nolol maalmeed u yiraadina nolosha wallahi alxamdulilah kulle aad waa dareemi kartaa awal laba qofaan ku ku wada shaqaynaya nolosha aan ku maaraynayn hal qof oo iga baxay maanta labada qof waxay qabanayaan maanta ani kaliya iyo hortaata cabdulaahi maxamed shirwac waxa uu guddoomiye u ahaa guddiga taakulaynta gurmadka qaran ee loo xilsaaray taageeridda dhibanayaasha tirada dadka oo ilaa hadda aan annaga diiwaan gelinay waa sideed boqol lixdan iyo sagaal qofood shan boqol iyo labaiyo toban waa dhimasho laba boqol iyo sagaashan iyo shanna waxa weeyaan waa dhaawac toddobaatameye qofoodna weli waxa weeyaan lama sugin muxuu aha mataqaanaa inay meesha ku dhinteen iyo magacyadoodii iyo weli weli ma sugna waxaan u bixinay hubin dadka cabanaya waay guud ahaanna annagu waxaan la macaamilnay dad gaaraya saddex kun iyo toddoba boqol iyo afartan iyo sideed oo ay ku jiraan dadkii zoobe ee dhintay dhaawacmay agoontoodii dadkii hanti beelay iyo naase hablotu oo afar iyo toban beri ka bacdi isagana shilkii oo kale ka dhacay iyo xarunta akademiyada maaragtay booliiska soomaaliyeed oo iyaduna marka dadkaasi marka la isku jamciyo inta aan annaga u adeegnay waa saddexdaas kun iyo toddoba boqol iyo afartan iyo sideed waxaan kaloo u adeegnay caruur oo gaaraysa laba kun iyo iyo lix boqol oo markii dambeeto aanu ogaanay qaar qaangaarahi inay ku jiraan markii dambe aanu hubinayna waxaanu soo baxday kun iyo shan boqol iyo afartan iyo toddoba agoon ah inay daryeel u baahan yihiin siihayaha wasiirka gargaarka iyo maareynta musiibooyinka soomaaliya xamse siciid xamse oo ka hadlay sida dowladda soomaaliya uga jawaabtay musiibadii dhacday ayaa sheegay inay muhiim tahay in la sameeyo hay-adaha ka jawaabista xaaladaha degdega ah si loo yareeyo khataraha musiibooyinka ka dhasha adduunkao dhan waa leeyihiin maalmo xanuun badan waxaan loo sameeyaa xasuusta maalmahan oo kale si ay noogu noqoto cashar laga barto sida ay lagama maarmaan u tahay in aan xoojinno dowladnimadeena inaan noqonno dad ay taariikhdu baruurijiso waxna ka barto qarxii oktoobar waxaan ka baran karnaa si ay muhiim u tahay in aan qaran ahaan maalgelinno hay-adaheena ka jawaabista xaaladaha iyo aan yeelano qorshayaal lagu yareeyo khataraha musiibooyinka goobta oo ah suuqii isgoys aad u mashquul badan meesha ay dhibaatadu sida aadkaa u saamaysay ganacsigii halkaasi ka jiray mar kale ayuu dib u soo noqday isagoo sidii hore ka qurux badan isgoyskuna waa meel saxmad xoogan ay haatan ka jirto walow ay muddo dheer ku qaadatay ganacsatada in xaaladda ay sidii hore ku soo celiyaan si kastoo ay ahaato saddex sano kadib dadka soomaaliyeed ayaa weli xasuusta dhibaatadii xanuunka iyo murugada badnayd ee ka dhalatay weerarkii argagixiso ee afar iyo tobankii oktoobar labada kun toddoba iyo tobankii lala eegtay isgoyska zoobe ee magaalada muqdisho dad badan ayaa qaba in weli hay-adaha amniga aysan u howlgelin sidii dhibaatooyinka nabadgelyada ka taagan wax looga qaban lahaa walow ay ciidamadu dadaalayaan saynab abukar maxamed v o a muqdisho aad iyo aad ayay dhegaystayaal u mahadsan tahay saynab abukar maxamed oo muqdisho warbixintaasi nooga soo dirtay